hogaamiyaha maamulka s c kaatumo mudane cabdulqaadir axmed ow cali firdhiya ayaa magaalada laascaanood ee xarunta maamulka s c ka dhagax dhigay xabsi cusub kaasi oo dhismihiisa ah ay taabagelinayso dowlada federaalk soomaaliya munaasabada dhagaxdhiga waxaa kasoo qeyb galay maamulka s c kaatumo saraakiil ciidan oo ka tirsan booliiska degmada iyo xubno ka socday dowlada federaalk soomaaliya madaxa dabagalka mashaariicda maamulka s c kaatumo cabdisalaan cumar ibraahim ayaa ka warbixinaya dhismaha xabsigan dhigdhiga mashruuca laascaanood jeel maamul goboleedka s c khaatuma mashruucan waxaa ii sheegay ku deeqay xafiiska o b m-ka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xafiiskan mashruucan waxaa dhismahiisa fulin doona kambaniga la yidhaahda anfac engineering construction company waxaana consultanty ka noqon doona mashruuca shirkadda la yihahda fanuun star construction company insha allah biidnillahi kariim dhanka kalena hogaamiyaha maamulka s c kaatamo cabdulqaadir axmed firdhiye ayaa u mahad celiyay dowladda federaalk soomaaliya oo kaalin muhiima ka qaadanaysa in dhismahan uu in dhismaha xabsigan uu ka hirgalo degmada laascaanood xafiiska ra-iisul wasaaraha federaalka ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waa uga mahadnaqaynaa tallaabadan muhiimka ah ee uu ka hirgeliyey deegaanada s c khaatumo maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii saddexaad isla mar ahaanta ku beegan saddexdii bisha rabadaan kun afar boqol afartan iyo lix waxaynu joognaa goobtii loo asteeyey in laga dhiso xabsigii dhexe ee caasimadda laascaanood waa maalin runtii aan odhan karayo isbeddel bay ku keeni doontaa amniga gudaha iyo shaqada laamaha amniga muhim bay ahayd in la helo xabsi dhexe oo weyn oo casriya oo baahiyaha loo qabo oo dhan daboola xabsigan oo ay dhisayso dowladda federaalk soomaaliya ayaa kaalin muhiima ka qaadanaya horumarka degmada laascaanood iyo xabsiyada ugu waaweyn ay isticmaalayaan maamulka s c kaatumo